maleeshiyada al-shabaab ee weerar ku qaada xarimaha dowladda iyo huteelada muqdisho waxay inta badan soo xidhaan dirayska ciidanka haddii ay yihiin kuwa milatariga nabad sugidda iyo booliiska markii ugu dambaysay al-shabaab ay ku weerar tagaan labiska ciidamada dowladda soomaaliya waxay ahayd saddex iyo labaatankii bishii aynu soo dhaafnay ee febraayo markaasi oo laba weerar ay ka dhaceen magaalada muqdisho weerarka hore waxaa loo adeegsaday qarax baabuur waxaana uu ka dhacay meel u dhow taliska xarunta nabad sugidda weerarka labaadna waxaa loo adeegsaday qarax waxaana daba socday maleeshiyo hubaysan oo isku dayday inay jiraan bar kontarool oo laga gala madaxtooyada markii uu haddaba soo dhammaaday howlgalka ee ciidamada amnigu ay toogteen maleeshiyadii ururka al-shabaab waxaa sawirrada laga qaaday maleeshiyada al-shabaab ka muuqatay inay wateen dirayskii ugu dambeeyey ee loo keenay ciidamada booliiska baadhitaan ay samaysay idaacadda v o a waxay ku ogaatay in weerarkaasi markii uu dhacay kadib ay taliska booliisku ka codsadeen saraakiisha booliiska ee gobollada inay soo tira koobaan dhammaan dirayskii la siiyey sida ay ogaatay idaacadda v o a dhammaan gobollada dalku waxay soo tabiyeen in labiskoodu uu dhan yahay marka laga reebo taliska booliiska ee maamul goboleedka koonfur galbeed oo sheegay maqnaanshaha toban joog oo ah labiskii cusbaa ee ugu dambeeyey ee la siiyo booliiska waxaa intaasi dheer oo v o a ay baadhitaankan ku ogaatay in mid ka mida saraakiisha booliiska ee gobolka baay uu taliyihiisa u sheegay maqnaanshaha labiskaasi ugu yaraan bil iyo bar ka hor markii uu dhacay weerarka magaalada muqdisho febraayo saddex iyo labaatankeedii sarkaalkaasi booliiska ah waxauu ahaa taliyaha booliiska ee saldhigga magaalada baydhabo gaashaanla dhexe mukhtaar axmed ibraahim waxaana uu sameeyey wixii awooddiisu gaadhsiisnayd oo ah inuu labiska maqan ku wargeliyo taliyihiisa jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo ah taliyaha booliiska ee maamul goboleedka koonfur galbeed ani waa iska tiriyey tilida ciidankaygana tobana ka muqanayday tobankiina jenaraalka igugu maay oo meeshan u sareeya u gudbiyey isigana taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed u gudbiyey marka horena yaa kuu sheegay oo ku yidhi intaasoo diraysaa ku soo gaadhaysa iska xisaabi yaa ku dhahay saas waxaa yidhi nin corneel oo alaabtana soo dhiibay oo gobolka bay ka tirsan aadan baadiyow layidhaahdo muqdisho jooga in nin oo laba xidiglaa isina karaaniga qiibka ahaayo oo isagana may leeraa meesha jooga alaabta soo qaadiya tiradaasna soo sii gaashaanla dhexe mukhtaar axmed ibraahim waxa uu ii sheegay inuu aaminsan yahay in labiskani uu ku hadhay magaalada muqdisho waxa uu isiiyey magacyada laba ka mida saraakiisha koonfur galbeed oo uu yidhi iyaga ayaa muqdisho dharkan ka soo amba bixiyey labadaasi saraakiil mid ka mida waa korneel aadan baariyow oo ah taliyaha tababarka booliiska maamul goboleedka koonfur galbeed kan kalena waa laba xidigle cali aadan oo la sheegay inuu muqdisho u diray taliyaha booliiska koonfur galbeed si uu dharkaasi u soo guddoomo ugu horrayn waxaan la xiriiray korneel aadan baariyow oo ii sheegay inuu joogay meeshii lagu kala wareejiye dharkaasi laba xidigle cali aadan ayaa baadhow lagu soo diray taliyaha qiibta gobolka baay ee muxuu aha baay boqol iyo shabeellada hoose ninka xukumo oo gaasalla sare mahad cabdiraxmaan aadan layidhaah wuxuu soo dirsaday laba xidigle cali aadan alaabta soo qaada layidhaah maadaama aniga inaana sarkaalkaasaan ka sarreeyo gaashaanla sare ka tirsan qiibta gobolka baaya nahay goobjoogaan ka ahay laakiin dharka waxa loo tirshay laba xidiglahaasoo baydhow lagu soo diray ma garan adu goobjoog ma maad ka ahayd markii loo tiriyey haa haa haa dhar miyaa maqnaa markaas markaas dhar ma maqnayn antii ani muxuu aha xisaabta gobolka oona loo ogolaayo waa loo tirsay taas goobjoogaan ka ahay ma garan waa gartay laakiin saraakiishii oo baay joogta waan la hadalay iyo baydhabo waxay dhaheen dharku diyaaradda waxay soo degtay toban labis iyadooy ka maqan tahay marka dharkaasi meel aan gobolka ahayn bay ku soo hadheen bay dhaheen dharkaas runtii ani maalinta dharka marka la tiri maalan maalinta dharka loo tiri sarkaalkaas maala labaad haddana meesha tagnay marka uu dharka soo qaadanay aniga naftee waxaa maqlaya isagoo dharaa iga maqan saasuu yidhi waa gartay dharaa iga maqan buu yiray marka aniga ma dabagalin birkee sarkaalka maadaama qiibta baay soo dirsadeen isagunba mas-uulka ahaa dharkan isugaa loo tirshay xisaabta isuga ahay maalintii aan qaadanay maalin labaad oo diyaaradda la saari lahay dharka isugaaba ma igu yiri muxuu ahaa dharaa iga maqan marka dharkaasi meelay ka baxeen cid ka saartay ma ogid adiga laga alwaytaas aniga ma ogid waa gartay marka miyaan la isweydiinin oo taliska maadaama saraakiisha ciidanka aad tihiin miyaan la isweydiin oo jenaraal mahad ma isugu kiin yeedhay ma la isweydiiyey arrinta maya ilaa hadda lagama wada hadlin maya maya maya laisma weydiin laisma weydiinin dharkaas yani aniga dharka sarkaala lasoo diray xisaabtu siga haayay aniga in boqol soo qaadi iyo in shan boqol soo qaadi iyo in hal milyan soo qaadi anaa maala shuqul sarkaalkii loo soo diray ayaa shago ku lahay dugsiga yani muxuaha loo tirshay adiga haddii aad mas-uul ka ahay dharka xisaabtiiso dhan aa qaadada lahay ma garan waxaan dhinaca kale la xiriiray laba xidigle cali aadan waxaana uu ka gaabsaday inuu bixiyo waraysi faahfaahsan waxaanse ka soo xiganayaa oo uu yidhi arrimahaasi waa arrimo ciidan waa arrimo booliis afhayeenka booliiska waa joogaa wax aan uga hadlo barnaamijkaasi ma garanayo waxaa kale oo laba xidigle cali aadan uu ii sheegay oo uu yidhi waxay u taallaa qofkii aniga wax igu soo eedaynaya inuu warqad ii soo qoro oo uu yidhaahdo waa lagu rabaa barnaamijkaasi waxba kama ogi ciddii dharka soo qaaday iyo ciddii saxeexday waxaas oo dhan qoraal ahaan xafiisyada booliiska ayay yaallaan arrintaas inaan ka hadlo ma doonin haddaba su'aalaha muhiimka ah ee u baahan in la isweydiiyo waxa weeye maxaa tallaabo ah ee ay ciidanka booliisku qaadeen kadib markii uu digniintan bixiyey gaashaanla dhexe mukhtaar axmed ibraahim taliyaha booliiska ee magaalada baydhabo su-aal kale ayaa ah ma caddahay in dharkaasi ay ahaayeen kuwii loo adeegsaday weerarkii dhacay bishii februaayo saddex iyo tobankeedii taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay ii sheegeen inay baadhitaan wadaan welina aysan ka hadli karin xaqiijinta arrintaasi haddii ay dharkaasi yihiin kuwii loo adeegsaday weerarka iyo in kale waxaase xogta aan ogaaday aan hordhigay taliyaha booliiska soomaaliya jenaraal bashiir cabdi maxamed oo aan arrintan wax ka weydiiyey nimankii shabaab ahaa ee soo weeraray labada qarax ka sameeyey dirayska booliiska xirnaayeen dirayskaas ma raadiseen meel ma ku ogaateen halkuu ka baxay waa baarisa socota kaas waa la baaraya waa arrin waa case fail u furan investigation waa socda it's still going on waxaan maqlay taliya waxaan maqlay marka taliya aan kula wadaagaya waxaan maqlay in arrintaa dirayskaasi uu ka maqnaa dirays loo diray booliiska koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ma jirta arrintaas weli waa investigation wax confirmation ma jiraan waa under investigation wey waa la baaraya wax haddaan la baarin wixii kasoo baxa lagu kahordhaco ma fiicna waa garta guddi waa maqan waa saraakiil baa loo diro waa la baaraya taas
in dharkaas koonfurta galbeed ay ka maqan tahay taasna ma taasna ma xaqiijiseen ma la hubo waala waala waa la baar wax la baarayad weydiinaysaa haaruno waa la baaraya baaritaanka waxay kasoo baxaan ku camal falaynaa
maleeshiyada al-shabaab ee ka dambaysay weerarka dhacay saddex iyo labaatankii bishii febraayo waxay ahaayeen ilaa shan qof taasina waxay ka dhigan tahay in weli al-shabaab ay haystaan ugu yaraan ilaa shan joog waa haddii ay dhab tahay in tobanka joog ee ka maqan ciidamada booliiska ee koonfur galbeed ay u gacan galeen al-shabaab laakiin gaashaanla dhexe mukhtaar axmed ibraahim caad kama saarna waxa loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo iyo tallaabada ay tahay in la sameeyo waxa uu leeyahay waa in laga ilaaliyaa dharka ciidanka gacmaha kooxaha dadka baabi'inaya in nimankan dhaqanwadayaasha ee si fudud diriiska ciidamada dowladda soomaaliyeed laga eliyo si fudud ku gaadhin oo ninkasta shaqadiisa hadinimo iyo nidaam iyo mayl karaamad in ku shaqeeyo nimankan dhibaatada wado diriiskayna si fudud in ku gaarna kolley ugu sheegi lahaa ugu digi lahaa maxaa dhiboo ka iman kara nimankaas haddii dirayska ciidanka ay mar walba helaan kolley kan hadda ku sameyna oo kale u fududaanaysa shaqada dhibaatada iyaga wadaana u fududaanaysa gaashaanla dhexe mukhtaar axmed ibraahim waxa uu doonayaa in baadhitaankan laga gun gaadho intaasi ka sokowna waxa uu weli dowladda soomaaliya ka sugayaa inay soo arad bixiso tobanka askari ee ka mida ciidankiisa ee ay ka maqan yihiin tobanka joog ee maqan waxaan wakhti geliyey inaan la sheekaysto qaar ka mida askarta dowladda ee ka soo kala jeeda qaybaha kala duwan ee ciidanka balse aan wax uga ogaado labiska iyo sida uu ku baxo ee ugu gacan galo kooxaha xagjirka ah askartani ma aha kuwo loo ogol yahay inay saxaafadda la hadlaan haddii lagu ogaadana waxay weyn karaan shaqadooda sidaasi darteed ma sheegi kara magacyadooda hase yeeshee waxyaabaha ila wadaageen waxaa ka mid ah inay jiraan askar badan oo midkiiba haysto dhowr joog mid ka mid ah ayaa ii sheegay in dirayska uu haysto uu ka yaraaday kadibna uu la xidhiiray sarkaalka dhinaca saadka u qaabilsan ciidankiisa uuna u sheegay sida ay wax u jiraan kadibna loo soo dhiibay joog cusub iyada oo aan laga xaraynin jooggii ka yaraaday dhowaan markii la qaybinayay dirayska cusubna waxa uu ii sheegay inuu helay laba joog oo kale labada jeerba waxa uu ku yaboohay inuu soo celiyo dirayska ka yaraaday laakiin sarkaalka joogasaadka uu ku yidhi soo celi markii aad awoodid inkastoo uusan weli celinin nasiib wanaag askarigaasi waxa uu hayaa afartii joog ee la siiyey laakiin waxa uu aaminsan yahay inay jiraan askar badan oo la mid ah oo ay dhici karto inay sii iibiyaan ama bixiyaan dirayskaasi dheeraadka ah gaashaanla sare cabdi ibraahim shaamow cabdidheere waa taliyaha booliiska gobolka shabeellada hoose isaga iyo ciidanka hoos yimaada midna laguma soo eedaynin inuu dirays ka maqan yahay laakiin waraysi guud oo aan la yeeshay waxaa ka muuqata in askarta marka la siiyo dirays cusub aan laga xaraynin dirayskii hore ha ka yaraadaan amaba ha duugoobaane ciidankaaga labiska la siiyaa ma hal joog ba mise waa laba joog qofkii mise way ka badan mise wuu ka badan yahay sideedaba adigu ma aragtay askari la siiyey laba joog wax ka badan ama hal joog wax ka badan maya may ma may ma arkin askari hal joog ka badan la siiyeyna ma arkin maya ma arkin marka askarigu soddonka maalmood wuxuu ku shaqeeyaa miyaa hal joog
maya soddon iyo ama sanad wuxuu ku shaqeeyaba askariga waxa weeye wuxuna waa dhar waaye dariiskii maxay ahaday halka lar keliya ma aha midna hore loo qaatay aa jira maxay ahaday waa laga yaaba saddex bilood hore in dariis la qaatay iska bedeli karaa waa gartay marka marka dir- dirays cusub uu yimaado dirayskii hore lama soo xareeyo may wuu haystaa askariga wuu haystaa waa iskaga bedelaa wuu haystaa waxaa kaloo aan la sheekaystay askar ii sheegtay in labis la siiyo askartii hore ah howlgabka noqotay ama kuwa curyaamiinta ah askarta noocan ah looguma tala gelin inay ku soo shaqo tagaan labiska la siiyo laakiin waxaa loo siiyaa oo keliya in maalmaha ay jiraan munaasabadaha ama booqashada qof mas-uul ah oo sare ay ku soo labistaan munaasabadahaas iyo booqashooyinkaasina ma aha kuwa bil kasta dhaca intaa inta ka dhaxaysana labiskaasi waxa uu ka maqan yahay gacanta dowladda mid ka mida saraakiishu waxa uu ii sheegay in- in askartaasi hore ee la siiyey dirayska qaarkood aysanba haysanin dirayskaasi xataa xilliga ay jiraan munaasabadahaasi maleeshiyada al-shabaab ee hadda ka hor weeraro ka geystay huteelo iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku yaala magaalada muqdisho waxay ku labisnaayeen dharka milatariga waxaa sidoo kale iyaduna jirta weeraro al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada booliiska ee magaalooyinka ceelwaaq beled xaawo afgooye warmaxun iyo meelo kale waxayna u badan tahay in lebis ka badan kan hadda la tuhunsan yahay inuu maqan yahay uu ku jiro gacanta maleeshiyaadka al-shabaab